ba hadda dagaal ka socdaa suud marka suud ilaa hadda wax xooga ma ka hesheen
waa xooga waxaanu ka haynaa in xabadi ka socota laakiin xooga hoose ahaaneed kama hayno marka suud intee u jirtaa muxuu ahaaye deegaankaas joogan joogta ee kabaal
waxaa noo jirta labaatan baa sii jirta anago dhan
labaatan kilomitir bay nii jirtaa miyaa suud
haa
marka hadda haddii maaragtay xaaladdu sidaa noqoto maxaa is oran kartaa
xaalku hadduu sidaan ciidamadi waa isgaraacayaan oo hadda xabadina waa socotaa meesha lagu dilaana waa tog waxaan is odhan karnaa maxaa dee waa dagaal oo aan waxba galabsanna waa ku dhimanaayo miyii macnaha iyo xoolihii iyo kulli dadkii baa meeshaasaa lagu wada noolyahay marka suuj ma dad badan baa ku nool
dadkii magaalada joogay waa ka qaxeen dadkii magaalada joogay waa ka qaxeen laakiin dadkii xoolo dhaqatada ahaa baa ku nool oo hadda damiigii ku hareeraysan oo degan
marka dadka xoolo dhaqatada waxay ku nool yihiin miyaa suuj mise hadda way ka baxeenba
waa ku nool yihiin hadda ay bixeen dadku wada hawshu xalay ba ahayd sinawakishi xalay bay ka baxeen ee meesha la yidhaahdo garmaan waxayna galeen suud saakan sagaal baa dagaalka suud buu ku bilowday marka dadkii waa bartoodi ay degan yihiin xoolo dhaqatada
marka hadda xiriir ma la samayseen marka laga tago dagaalka sida maaragtay dadka xoolo dhaqatada xaaladooda ay tahay meeshii biyaha ay ka cabi jireen xoodad iyo dunyada waa meesha dagaalku ka socdo weeye meel kaloo biyo ay ka helayaana ma jiro annagaa biyo ugu sare ugu sokan annagana labaatan kilomitr baanu jirnaa
marka waxaad leedahay meesha dagaalku ka socda ayay joogaan dadkii shacabka ahaa ama xo- xoolo dhaqatadii dadkii shacabka ah xoolo dhaqatada ah waxay joogaan meesha dagaalku ka socdo dadkaasuna aad bay xaaladoodu u adag tahay boqolkiiba boqol
marka hadda maadaama ka mid taha odayaashii kabaal ee, ilaa iyo hadda waxa idin soo gaareen dadka ka soo cararaya deegaanka dagaalka ka socda ma jiraan
dadka waa haynaa hadda culays badan baa anagu haynaa oo miyi iyo magaalaha dad xaasad iska dhaxayo oo ree miyiga kuwii garmaan hawl bay nala joogeen oo shalay soo baxeen kuwii miyigana xalay baa dadkii aagga ku dhawaa ciyaaladii iyo wixii iyo ee, jidkaa lagu soo jiraa lagu habqamayaayo macnaha haraad iyo tacaduwan baa loo sheegaya dadka
marka dadkaasi ka yimi ama ka soo cararay ilaa shalay ilaa xalay ee, garmaal oo kooxdu ay ka baxday xalay saqdhexe ma waraysateen oo maxay idiin sheegeen dadku wax wara oo hadda hayaan hawlaha ma jiraan shirgal haddii gobolku halkaasna ka baxeen Ee, saakan halkaasaa laisku helay xog kaloo hadda laga hayo dagaalkaas socdo maahe Ee, ma jiro weli dhimasho iyo dhaawac labada dhinac